wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac oo uu weheliyo agaasimaha xafiisyada dowladda federaalk soomaaliya maxamuud xasan abuukar iyo taliyaha ciidanka asluubta degmada kismaayo maxamed caaqib xirsi ayaa tababar u soo xiray lixdan askari oo ka tirsan ciidanka asluubta jubbaland tababarka loo soo xiray ciidanka asluubta ayaa ahaa mid lagu baranayay habka dhaqan celinta maxaabiista iyo dib u dhexgalka bulshada ugu horeyn agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda cadaaladda jubbaland arke ayaa ka hadlay muhiimada tababarka maanta ay taariikhda tahay soddon iyo kooda bish soddon iyo kooda waxaa noo soo xirmay tababar loo qabanayo lixdan saraakiil oo ka tirsanaa ciidanka suluubka dowlad goboleedka jubbaland tababarkan waxaa naga caabiyay hay-adda u n o d c waxaana fasalad garaynayay unsom wuxuu ku saabsanaa dhowr shay iskugu jiray waxaa kamid ahaa amniga firfircoon iyo dhaqan celinta maxaabiista iyo dib u dhexgalka bulshada annaga ka wasaaradda cadaalad ahaan waxaan xooga saarnaa tayeynta iyo in saraa u qaadno khibradda ciidanka asluubta dowlad goboleedka jubbaland traininkan waxaa ka horeeyay trainin kale ee bixisay u n o d c ka wasaaradda ahaan waan wadi doonnaa in tababaro dheeri aan siinaa ciidanka dowlad goboleedka jubbaland cabdiweli xuseen jaamac wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland ayaa ugu dambeyn ka hadlay muhiimadda tababarka uu leeyahay ciidanka asluubta jubbaland waa maalin kale oo farxadeed waagii hore ma jiri jirin tababar noocaana oo laydin fidiyo oo aad kaga faa'iidaysataan hawsha aada haysaan oo idiin sheegta khibradda iyo waayo aragnimada aada wax ku qabanaysaan waa ilaahay mahadiis marka wax ilaahay looga mahadnaqo waxaad barateen sida amniga loo sugo oo firfircoonida leh waxaad barateen maxbuuska aada haysaan sidii wanaagsan oo dhaqanka fiicana oo loo tarbiyayn lahaa oo loola dhaqmi lahaa waad ogtihiin qofka markii xorriyadda laga qaado cillado badan buu leeyahay qaar baa dil soo geystay qaar baa dhaqan xumo soo geystay qaar baa xashiish iyo mataqaanaa daroogo soo isticmaalay marka kuwii ka sifayn lahaa oo waddada fiican kusoo rudi lahaa baa tihi marka waxaa la rabaa inaad adiguna ka badbaadid oo isaga khatartiisa iska badbaadisid uusan waxba ku yeelin asagana aada badbaadisid oo aadan dhib u geysan marka casharada laydin barayay waxaasay ku saabsanaayeen waana inii faa'iido waddankeena o dhan bay faa'iido u tahay